allah wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed waxaynu soo bilownay shalayto qisada nebiyullaahi ibraahim malaa'igta ay u timid iyaga oo dad martiya iska dhigaya oo bini aadamka u sawireeg waxay ugu yimaadeenna waxay ahayd inay isagana u bushaareeyaan qolo kale oo ay ku socdeenna ay halaagaan marka rabbi tabaaraka wa tacaala waxa uu yihi calaa sabiili tashwiiq hal ataaka maku soo gaadhay xadiidu dayfi ibraahim nebiyullaahi ibraahim martidiisii warkoodii makuu yimi martidii almukramiina ee la maamuusay oo nebiyullaahi ibraahim ayaa maamuusay oo karaameeyey oo dee isaga iyo reerka oo dhan baa u guntanaa isagaaba soo shiilayey wax amase malaa'igtu waxa weeyaan almukramiina kuwa la karaameeyey oo waa cibaadun mukramuun oo xagga allah laga karaameeyey waa ay usoo galeenoo markay usoo galeen bay yidhaahdeen qaaluu salaaman faqaaluu salaama nabadgelyo macnaa nusallimuka salaaman waa ku salaamaynaa bay yidhahdeen marka iyagu waxay adeegsadeen ficil bay culimmadu yidhahdeen jumla ficliya nebiyullaahi ibraahimna wuxuu ugu jawaabay jumla ismiya oo qaala waxa uu yihi salaamun ey calaykum khabarkiibaa ayaa xadfan calaykum korkiinna ha ahaato salaamun salaamahaydin haato jumla ismiye ayuu ku jawaabay halkaasi markaa taysaa fadli badan oo waxay sheegtaa maaragtay habaat bay sheegtaa jumlada ismiyadaahi ta kalena waa xuduud waa la garanaya ardada way fahmayaan marka axkaamtii salaamtaa meesha ku jirta oo fara badan dersi gaara inay isaga baahan tahay waana la garanayaa kulli waa waxaa sharciga ahoo ilaah nebiyullaahi ibraahim salaamta in laysa salaamayey weeyaan oo laysu ducaynayay haddii lagu salaamo waa inaad salaamtaa oo salaanta haddii maaragtay lagu lagu salaamo waa waajib in aad salaanta qaado hadduu doono yuhuudi iyo nasraani iyo gaal ku doonaaba salaamu calaykum ku idhaahdo iyagiina waa calaykum baa la odhanaya waa la salaamaya marka kii yaraa kii weynaa buu salaamayaa kuwii badnaa kuwii yaraa bay salaamayaan kii soconayey kii fadhiyey buu salaamayaa kii saqiirka ahaa kii weynaa buu salaamaya yani waa laysa salaamayaa salaamtana markaa in aad adigu wanaajiso ood sii badiso ayaa ku fadli badan qowmun munkaruuna waxa uu yihi huwa haa ulaahi kuwani qowmun qolo weeyaan waa rag munkaruuna aan la garanayno dhulka kumaynaan ogoon wax salaamu calaykumna yidhaahdaba meeshan kumaanan arki jirin buu leeyahay nebi ibraahim calayhi salaam dabeedna faraaqa waa dusay oo ilaa ahli reerkiisi buu dusay waxa uu soo gowracay dibi oo waa soo shiilay sidii aayaddii kale ay sheegaysay fajaha waxa uu keenay bicijlin dibi yar buu keenay weyl weylkoo samiinin shilis oo uu soo dubay oo macaan faqarabaahu ilayhim waa u soo dhoweeyey fa qaala waxa uu yihi alaa taakuluuna maad cuntaan macnaha si yaroo ludfi ah wixii alcardu la odhan jiray oo ah aطalaba birifqin wallaynin in si yar oo fudud oo debicsan maaragtay wax loogu sheego qofka oo aan amar weyn la siin ama aan la canaanan ayuu usoo dhigay waxay culimmadu leeyihiin aadaabtii markaa diyaafada ayaa meesha ka muuqato oo nebiy llaahi ibraahim markii loo yimiba marti usoo hoyataba waa kan cararay waa dusayu iyagoo aan dareemin buu cararayba oo markiiba waa dibigiibuu soo qalay waana la soo degdegay oo waa soo shiilay oo waa soo wanaajiyey haddana markiiba waa uu soo agdhigay oo waxa waqarabahu ilayhim waa u soo dhoweeyey markii dabadeedna wuxuu yihi cuna yani maad cuntaan si yaroo fudud buu yidhi marka aadaabtii diyaafada ayaa meesha ka muuqanaysa dabadeedna waa cuni waayen wey falamaa ra'a aydiyahum laa tasilu ilayhim nakirahum markaasuu ka shakiyey fa awjasa waa u dareemay minhum iyaga khiifatan baqdin buu ka dareemayoo markii ay cuntadii cuni waayeen buu ka shakiyeyba oo caadada bini aadamka waxay tahay hadduu qof martigii kuu yimaado haddaad cunto u soo dhigto xataa hadduu hubaysan yahay oo col iyo aad wax uga baqayso waa nabadgelyo marduu ceeshkaagii cunay soomaalida waxay tidhahdaa ceeshkaa qabanaya hadduu qofku ceeshkaaga cuno ama cuntadaadii cuno waa ku nabadgelinaya laakiin hadduu cuntadaadaba ka gacan taagto oo faraha gelin waayo macnaha wax kalaa ka sidahoo waa waa col weeyaan marka kuu soo hoyday sidaa daraaddeed buu ka baqay oo uu baqdin ka dareemay culimmada qaar baa yidhi waxay yidhaahdeen cuni mayno ilaa bihamanin adigoo qarashkiisa naga qaata mooyaane oo dee aanu lacag bixinno mooyaane aanu mart cuni mayno cuntadaada maya cuna buu ihi kuluhu bisamanin lacag ku cuna oo maxay tahay lacagtaa naga rabtaa markaasuu yihi bismi illaahi dhaha marka aa bilaabaysaan hadhowna alxamdu lilaahi dhaha waa iska culamooyin camar ibnu dinaar iyo culooyin culmaa iska sheegtay waxsaneedna umana arag dabeedna waa ay baqeenoo qaalo waxaa yidhaahdeen markaa iyagoo dejinayaa laa takaf ha baqin oo inay rusul ilaahay yihiin bay u sheegeen wabasharuuhu waxay ugu bshaareeyeen biqulaamin inan bay ugu bashaareeyeen inan yaroo tifli ahoo dhalan doona laakiin weynaan doono oo inan qulaama noqon doona isla markaana caliimin oo cilmi badan oo ilaahay uu ambiye nebiye sii nebinimo siin doona marka waa nebiyullaahi isxaaq weeyaan hooyadiina waa saara ama waa saara labadaba waa loo akhriyaaye sagaashan jir iyo boqol jir bay kala aayeen baa la leeyahay faaqbalat way soo qaabishay imra'atu haweenadiisii ayaa soo qaabishay fii saratin xaalay qaylinayso oo qaylo ku sugan tahay ama fii saratin xaalay ku sugan tahay jamaaca dumara koox dumara ay la socoto ayay timi oo sarada labadaba waa la yidhaahdaa wa alxaqanaa bilhaadiyaati wa duunahu xawaajiruha fii saratin lam tasayali wakiilahaa ibnulqays fii saratin ay jamaaco ayay xawaajirtii dambe ku sugnayd oo kuwii aan uga dhacarari karayn baa koox ku sugnaa aan kala tegin fa aqbalat imra'atu haweenaydiisii baa soo qaabishay fii saratin xaalay qaylinayso oo ay yaaban tahayba inay waqtigan wax dhasho fasakad waxa ay dhirbaxday wejha wejigeeda iyo dhixbaado saasay siira tidhi sida dumarku markay ay yaabayaan wa qaalad waxay tidhi cajuuzun ana anigu cajuuzun habar baan ahay caqiimun oo ma dhalaysa weligeyba intaan intaas soo gaadhaya wax ma dhalin aabase maanta yaa weylata aalidu ana cajuuzun wahada bacli shaykhan ina hada la shayun cajiib qaaluu atacjabiina min amri illaahi ma aran amarka ilaahay baad la yaabaysaan waata markaa lagu odhanayo halkaasay faahfaahin suuratu huud iyo suuratu maarata xijri iyo ayay noogu yimi ayaa aayadahaas kusoo arooray oo qisadu ku faahfaahsan tahay qaaluu waxay yidhaahdeen kadaliki kadaliki qaala rabbuki qaala rabbuki rabbigaa wuxuu yidhi addoon yahay kadalika sidaasuu yidhi islaa yahay sidaasaa rabbigaabuu yidhi innahu ilaahay huwa alxakiimu kii falsuuban weeyaan oo xikmad iyo xukun wanaagsanba leh alcaliimu oo cilmi leh xikmaddiisa ayay ku dhisan tahay in idinkoo intaa jiraa ilmo laydin siiyo taas markay bishaaradaasi u dhammaatay qaala waxa uu yidhi markaa oo uu maalinka maanta ah malaa'igta iswaraysteen famaa khadbukum arrintiinu maxay tahay ayuha almursaluuna kuwa yahow la soo diray ayuha almursaluuna kuwiina la soo diray arrintiinu maxay tahay ay maa sha'nukum maxaad doonayseen qaala waxau yihi famaa khadbukum arrintiinu maxay tahay ayuha almursaluuna kuwiina la soo dirayo qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annaga ursilnaa waa nala soo diray ilaa qowmin mujrimiina ilaa qowmin qolo xaggood baa noosoo naloo soo diray qoladaoo mujrimiina dembi falowyaala oo mujrimiinahoo ee gaalnimada waxay ku darsadeen ficillo kaloo xunxuniyo liwaad iyo waxba yaqaaniin linursila inaanu dirno calayhim korkooda inaanu kusoo dirno kusoo dayno xijaaratan dhagaxyaal kusoo dayno dhagaxyadaasoo min diinin dhooba dhagaxa dhooba la qallajiyey oo dhooba dhagaxa musawamatan dhagxaantaasoo la calaamadeeyey cinda rabbika rabbiga agtiisa laga soo calaamadeeyey oo waxaanu soo daynaynaa ama sifana waa ka dhigi kartaa xaalla waa ka dhigi kartaaye xijaaratan xijaaro ayaanu maaragtay kusoo dayn doonaa xijaaradaasoo min diinin dhooba dhagaxa xijaaradaasoo musawamatan lasoo calaamadeeyey oo mucallamo ah cinda rabbika rabbiga agtiisa laga soo calaamadeeyey lilmusrifiina kuwa xadgudbay loosoo loo soo calaamadeeyey israafkoodana liwaadka ka sii mida gaalnimada dabadeed marka dhagxaantu dhagxaan maaha caadi ah waa dhagxaan xagga rabbi ka timi oo dhoobadee dhagaxeennan oo kalena maba sii ahaba ee waa mid xaggaa ilaahay lagaga soo talagalay marka nimankan waa qowmuluud ee sidaa ay ahlu siyarkula sheegaan ama la yaqaanana nebiyullaahi ibraahim iyo nebi luud waxay ka wada yimaadeen ciraaq waxay isu soo raaceen filistiin fa aamana lahu luud marka filistiin markay yimaadeen nebiyullaahi luud waxaa loo diray qolyaha maaragtay halkaa deganaa oo ilaa meeshan urdun la yidhahdo iminka ayay deganaayeen qoladani qolo badanna way ahaayeenoo boqolaal kun lix boqol oo kun iyo wax ka badanba iyadoo tiradeeda ma garanayo dee kolley dad badan bay ahaayeen magaalooyin badan degan intii lagu halaagay iyo wixii cadaab lagu soo daayey baa laga garanayaa inay badnaayeenba marka haradan weyne ama bad baddan la yidhaahdo tabariya meeshaas ayay joogeen meesaasa marka malaa'igtii baa soo martay nebiyullaahi ibraahim oo u sheegtay inay halaagayso isagaana dee ka hoday ahaayo xagga maaragtay isagaa ka sarreeyey nebiyullaahi luud isagaa ka sarreeyey oo wuxuu iska raacsanaa nebiyullaahi luud nebi ibraahim buu raacsanaa bacdamaa uu oday sidaa ugu yahay waa loo soo sheego waa la soo wargeliyey falama jaaءat اlbushraa yujaadiluna fii qowmi luud weeyaan marka waa kale luud iyobaa ku jira oo markaa u doodaya ma garanaysaa markaa taasa ayaa dhagxaantaasaanu kusoo deynaynaa qura qowmi luud faakhrajnaa markaa waa saarnay man kaana ciddii ahayd man kaana fiihaa ciddii ku sugnayd man ruuxii kaana ahaa fiihaa ay fii quraa qowmi luutin qaryooyinkii qowmu luut wixii ku dhex jiray oo minal muuminiina muuminiinta ka mid ahaa kumaanan halaagin macoodee waa ka saarnay iyaga marka fiihaa damiirku wuxuu noqonayaa quraa qowmi luut magaalooyinkii yacnii luut qowmkiisu ay deganaayeen siyaaqaana laga garanayaa kuwaasoo min almuuminiina muuminiinta wixii muuminiintaa meesha waa ka saarnay oo waa ka nabadgelin oo waa ka bixinay famaa wajadnaa maanaan helin fiiha dhexdeeda qoryooyinka hayra beytin guri kayrkii reer ama guri oo min almuslimiina muslimiinta ka mida kamaanaan helin guri un baanu ka hela hal guri oo qura famaa wajadnaa maanaan helin fiiha qoryooyinka dhexdooda hayra beytin beyt kayrkii macnaha guri waa wixii la odhan jiray maaragtay majaaska mursalka ahoo maxalkii baa la cabiray xaaligaana loo jeedaa waa majaaz mursala cilaaqatuhu alxaaliya walmaxaliya marka waxa weeyaan ay ahla beytin beyt ehelkiisa mooyaane cid maanaan helin min almuslimiina marka min almu'miniina baa la yidhi marna min almuslimiina baa la yidhi wallaahu aclam ilaahay baa oge waa isku mid labada wasfiba waa ay leeyihiin muuminiinna waa yihiin muslimiinna waa yihiin ee tanawuca dartii tajanuska jannasa allafta oo inaad ku soo celceliso tidhahdo faakhrajnaa man kana min almuuminiina famaa wajadnaa fiiha kayra beytin min almuuminiina min almuslimiina labadan se sida raajix ahayd dee waa alfaadii loo odhan jeeday ida ijtamacaa tafaraqaa haddii labada lafti kulmaan oo muumin iyo muslim ay isu yimaadaan muuminka tasdiiqa qalbiga ah baa lagu xambaaraya acmaasha baatinka ah baa lagu xambaaraya islaamkana waa axkaamta daahirka ah baa lagu xambaaraya iyo acmaasha daahirka ah wa taragnaa fiiha waxaanu kaga tagnay oo ku baaqi yeelnay fiiha qura qowmi luud aayatan calaamad baanu ku baaqi yeelnay calaamad baanu ku daynay meeshaas liladiina kuwii baanu ugu daynay yakhaafuuna ka baqaayey alcadaab alaliima cadaabka waxgubaya kuwii ka baqayey calaamad baanu ku daynay oo lagu arkayaa weeyaan oo dadkii waktigaa la noolaa iyo ilaa yowmina haada waqti soo dhow waxaa lagu arkaya calaamadihii dhagxaantii meesha tuurnayd ee la dhacay iyo dhagxaantii dhoobadii gubnayd iyo baddii qarmuunayd ee uraysay iyo cadaabka meeshuu ka dhacay baa lagu arkaya weeyaan wa taragnaa waxaanu ku baaqi yeelnay fiiha quraa qowmi luutin aayatan calaamad baanu ku baaqi yeelnay liladiina kuwii baanu ugu baaqi yeelnay yakhaafuuna ka baqaayey alcadaab alaliim waayo iyaga wax ku qaadanaya wa fii muusaa wajacalnaa waxaan yeelnay fii muusaa muusena aayatan isagana aayad baanu yeelnay oo jacalnaa aada soo qadarato iyadoo wa taragnaa ku ansixi mayse ama waxaad odhan kartaa waa fii muusa muuse iyo arrintiisana aayatun aayad baa ku sugan oo aad khabar muqadima ka dhigto mubtadii soo qadarato wajacalnaa waxaan yeelnay fii muusa muuse nebi muuse calayhi salaam isagana aayatan aayad baan yeelnay id waqti arsalnaahu aanu u dirnay ilaa fircawna fircawn baanu u dirnay bisuldaanin xaal uu xujo ku sugan yahay nebi muuse uu xujo wato iyo mucjizaad mubiinin oo iska cad mucjizaadkii faraha badnaa buu wataa ushuse ha ugu sii darnaato iyo badii la kala jeexi doono marka dambe ay marka hore kuwii la tusay waxay ahayn ushaa ugu khatarsanayd mucjisuu watayoo dabadeedna waa u bandhigay fatawallaa markaa waa jeestay fircawn baa jeestay huwa fircawnu fircawn waa jeestay birugnihi tiirkiisii buu la jeestay tiirkii uu ku tiirsanaa ayuu la jeestay tiirka waxaa laga wadaa ciidamadiisii iyo junuudiisii iyo boqortooyadiisu waxay ku dhisan tahay ciidamo iyo awood haddii ninka boqorkaa ama madaxda ah dee ciidanka laga kala baabi'iyo dee boqortooyadiisi waa dumaysaa markaa fadawalla waa jeestay oo birugnihi jumuucdiisii iyo junuudiisii iyo ciidamadiisiiba waa la jeestay ama fatawallaa waa jeestay oo birugnihi dhinaciisuu la jeestay oo dhinacuu dadbay oo acrada waa jeestayo watanaa cidfahu yani kibir buu isdadba waa isdadba kibir buu waa jeestay kuma aqaano ku yidhi fatawallaa waa jeestay birugnihi ciidamadiisii buu ku jeestay oo waqaala waxa uu yidhi saaxirun waa sixiroo leh aw majnuunun ama waa waalan yahay saasuu yidhi sixiroolo weeyaanoo waxyaabahan mucjisaadka ah ayo dee waa wax sixiroo kale aw majnuunun ama waa waalan yahayoo jinkaaba kusoo shaqaystay oo sixirkana jini waxbaa usoo sheegay oo waa waa jinoole kolley labada laftiba waa yidhi culimmada qaar baa yidhi awdu waa bimacnaa waaw wa qaala waxa uu yidhi saaxirun waa saaxir aw majnuunun waa majnuunun waana waalan yahay waayo labada laftiba waa yidhi cadowgu laakiin inu labadaba isku darana waa iska suuragal dee saa ay tacbiirku awda asalkeeda ku darno lilibhaami lilshaki watashkiiki wa qaala maaragtay waxa uu yidhi saaxirun waa sixiroole muuse aw majnuun ama waawaalay halkaasu ku daystay dabadeedna fa akhadnaahu waa qaadnay waa qabannay waa qabannay fircawn waa qabannay wa junuudahu ciidamadiisina waa qabannay fanabadnaahum waxaanu ku gannay filyami baddi baanu ku gallay ku gannay waa ku tuurnay si xunoo maaragtay dullinimo ah baa badda loogu tuuray wa huwa xaal muliimun uu yahay mid eedaysan oo huwa aatin bimaa yulaamu calayhi waxa uu maaragtay la yimi wax lagu eedeeyo oo lagu dhaleeceeyo dembila'aan laguma qabanoo beri ma ahayn macnaha weeyaan nin beriyahoo la yska qabsaday ma ahayn wuxuu ahaa muliim eedaysan buu ahaayoo yani kelmaddu macno ballaan bay sheegaysaa faakhadnaahu waa qabanay wa junuudahu iyo ciidamadiisii wixii oo dhan ba fanadmadnaahum waxaanu ku tuurnay sida dhagaxa loo tuuro filyami baddaanu ku xoornay oo ku gannay wa huwa xaal muliimun uu yahay mid eedaysan maxkamadda qofka marka la horgeeyo maxaa la yidhahdaa hebel waxaa lagu soo eedeeyey qaar baa la odhanaya soddon dembi baa lagu soo eedeeyey soddon dembi dembigaa iyo dembigaa iyo xeeralayo markuu sheegaya marata u leeyahy qofka waa eedaynaya intuu wax kusoo eedeeya maaragta midna dee dembi iyo laba iyo saddex marka ninku dembiyadu ku eedaysnaa wax tiro badan weeye oo yacni mulim weeye wax badan oo lagu eedeeyo oo ilaahnimadu sheegtay ugu sii daran tahay wa fii caadin caad waxaa ku sugnaaday ama wajacalnaa waxaanu yeelay fii caadin qowma caadna aayatan aayad baanu yeelnay ama wa fii caadin caad waxaa ku sugnaatay iyadana aayatun calaamad baa ku sugnaatay id waqti arsalnaa aan dirnay calayhim korkooda alriixa dabayshii baanu ku soo daynay dabayshii alcaqiima madhalayska ahayd oo dabaysha madhalayska ahay waa maxay horta asalka kelmaddu waa islaanta aan dhalin baa caqiim la yidhaahdaa macnaha waxa weeyaan ma dhasho weeyaan dabayshanina dabayluhu dee khayr bay keenaanoo waxa ay yani talqiix ku sameeyaan daruuraha iyo oo roobka iyo waxyaabahaasay asbaab u yihiin waa arsalna riyaaxa lawaaqixa waxay kaloo keenaan dhirta iyo manka iyo kii labaa iyo kii dhidigaaya iyada isaga qaadqaada hadday doonto meelba iniyo kale ka soo qaadaysa ama meel kale ay ku daadinaysaa waxyaabo badan oo khayr ay wadataa dabayshu laakiin tii iyada lagu salliday waxay ahayd mid bilaa bilaa khayr ah oo roobna ma wadin wax kalena ma wadin khayrba ma wadin waxay ahayd dabuur bay ya nusirtu birucbi wa uhlikat caadun bidabuur soo ma ahayn soomaalida waa taqaanaayo markay qofka caayaan kuwaas waa isku yidhahdaan dabuur baa tahay dabuur warxay dabuur waa xamaag waa wax dabuura dabuurtii ujeeda ma taqaanaa waa dabayshaasaa dabuur la yidhaahdaayo way maqleenuna dabuur baa wax halaagtee dee dabuurtani dabuurtiisma lahe marka waxa weeyaan taa caad halaagtay dabuur baa la yidhaahdaa sida xadiiska saxiixeynka ku soo aroortay waana dabayl caqiimah oo aan dhalaynba oo aan khayrba ka dambaynin weeyaan wa fii caadin caadna aayatun aayad baa ku sugan id waqti ayaa aayadduba arsalna aan soo dirnay calayhim uriixa dabayshi baan ku soo dirnay alcaqiima ee madhalayska ahayd maa tadaru kama tegaynin aayaddaasi min dabayshaasi min shayin shay kama tegin shay ay dabayshaasi soo ka tegaysay ma jirin shayga oo atad calayhi ay dul martay oo macnaha ku dareertay oo ku dul dhabatay ilaa hadday ka tagto jacaladu aa ilaa xaal jacaladhu ay ka dhigtay de ilaa ay ka dhigto ka ramiimi bolol ay ka dhigto dabayshaasi wax alla wixii ugu tala ilaahay ugu talagalay inay dul marto ee baabiiso waxay ka wada dhigtay wax bolol ahoo iska burburayo oo iska sida hashiimka iyo dumaaga iyo waxyaabaha lafta gabowday iyo baa ramiim la yidhahdaa marka wax bolol ahoo markaad saa tidhahdo burburayo ka wada dhigtay wixii way burburisay maa tadaru kamay tegaynin hiya riixdii min shayin shay kama tegayn ay shayan shayga oo atad calayhi ay soo martay ilaa xaal jacaladhu ay ka yeeshay karamiimi ay ka yeeshay bolol wa fii hamuuda hamuudna waxaa ku sugan iyana aayad baa ku sugan id waqti qiila lahum lagu yidhi tamataxuu raaxaysta xataa xiinin waqti ilaa waqti raaxaysta tamatacuu xataa xiin markaa tanima waxa weeyaan markii ay hashii gowraceen waa kuwii hashii gowracaye hashii markay gowraceen baa la yidhi saddex casho noolaada moogta ma saddexda cashaa loo jeedaa mise waa markii ugu horreysay ee nebigu uu usoo ilaahay usoo diray buu yidhi wa ama hamuudu fahadaynaahum fastaxabu lcama cala alhuda mise waa markii hore hadalkuu nebigu ujeediye yidhi diinta qaata oo diinta rumeeya oo markaa ilaahay haydin nooleeyo haydin raaxeeye labada tafsiirba waa la yidhi se waxay u badan tahay in la yidhaahdo hanuunkii markii hore hore loo caddeeyey weeyaan wa fii hamuuda hamuud waxaa ku sugan iyadna aayad id qiila lahum lagu yidhi tamatacuu raaxaysta xataa xiin facatow markaa way diideen can amri rabbihim rabbigood amarkiisii way ka madax adeegeen fa aqadadhum waxaa qaabatay asaaciqatu danabkii ayaa qabatay faakadadhum waxaa qabatay alsaaciqatu danabkii saaciqada waxaa la yidhaahdaa qaylada maaragtay ama se danabkan soo dhaca biriqna dadka qaar baa yidhahda gobolada qaar biriq danab baa halkana laga yidhahda marka danabku waxa weeyaan waa waa dhiga dhagahu ku jebinayaayo hadduu agtaada ku dhacayo qararacdiisa waa idinka arkay marka dabayshaas siday u soconaysay iyo qayladii ka baxaysay biriixin sarsarin soo maahayn oo dabayl qararaacle bay ahayd qararaceedu ma ahayn sida dabaylaha mid u guuxayse waxay ahayd mid sida maaragtay bahalkan la yidhaahdo danabka u guuxaysabe danabkana hadda madhaa waxaaba madaafiicdan qaylada dheer ee waaweyn baaba kasii qaylo badani adigu bahalahaasoo waxay ahayd dabayl iyaduna khatara weeyaan oo qaylo badan faaqadatum waxaa qabatay asaaciqatu danabkii baa qabtay oo dabayshii khatarta ahayd ayaa ku dhabatay oo toddoba casho ku socotay macaley siddeed casho iyo toban habeen ku socotay wahum iyagoo yanduruuna eegaya iyagoo eegaya bahashu ku socotay fama stadaacuu may awoodin min qiyaamin istaag may awoodin wax istaagi kara laguma arag markii dabayshu kusoo bilaabatay qof istaaga oo yidhaahdo waan isu taagayaa bahashan lama aragay waxay noqdeen jaasimiin bay noqdeen kuwa saa waa rumo oo fadhiya markii hore waxay saadeen bal farfadhiista ayaa idin qaadani dabeedna fadhigiina waa ku legado waa kuwii tii wada legadi madaxa ka wada jartay kuwii godadka galayna waa ka soo saartay kuwii meelaha ku dhuuntayna waa ka soo bixisay hawuuda un bay haysaayo wax walba waa la soo baxday fama stadaacuu markaa mayna karin dhee min qiyaamin inay istaagaan mayna karin ilaa ay ka dhimayay wamaa kaanuu manaan ahayn muntasiriina kuwo iska celiyana may ahayn oo yani ka mancuuno isu hiiliya qaala allahu tacaala wa qawma nuuxin waa halagnaa waana halaagnay qowma nuuxin nuux qowmkiisiina min qablu kuwan ka hor baabaan halaagnay iyagana oo dee waxaan luud iyo fircawn iyo samuud iyo caad iyo qolyaha ka hor baaba iyaga la halaagay innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo ayay ahaayeen qoladaasoo faasiqiina gaala marka intaas waxaa loogu sheegayaa quraysh baa had iyo jeer iyo maaragtay carabtii nebiga alay sala slam loo soo diray caalamkao dhan baa loo soo diray risaalada ay kusoo bilaabatay ayaa ayaa loo sheegayaa wixii mukadibiinta lagu sameeyey wasamaa banaynaaha qaala allahu tacaala wa banayna asamaa samada waan dhisnay banaynaaha waan dhisnay biaydin xaal aanu quwo ku sugannahay awood baanu ku dhisnay samada iyo xoog iyo quwad wa innaa anaguna lamuusicuuna kuwa awooda baan nahay ama wa innaa anagu lamuusicuuna kuwa ballaadhiya ayaanu naho waasiciya samada iyo samada iyo cirka iyo inta udhaxaysaba kuwa waasiciya marka biaydintanu hadda jamcu yadin maaha waa waa master weeyaan aada yaidu aydan marka facalo laga dhigana ayada baa la odhanaya wa ayadnaahu biruuxi lqudus wasamaa wabanayna samaa samadii baanu maaragtay dhisnay banaynaaha waa binaynay biaydin xaal aanu quwad ku sugannahay quwad baanu ku dhisnay waa xoojinay wa inaa anaguna lamuusicuuna awsaca rajulu ay saara daa sacatin macnaha kuwo waxa weeyaan qaadiriinoo awoodle baanu nahay oo awood awood badan baanu nahay ama wa inaa anaguna lamuusicuuna kuwa waasiciyo ballaadhan baanu nahay wa farashna alarda dhulkana waa gogolley dhulkiina waa gogolleyoo waxaanu ka dhignay mid firaash ahoo kale ah fa nicma fiicana almaahiduuna kuwa wax goglaa kuwa ammaanta gaarka alihi waxa weeyaan naxnu almaqsuusu bilmadxi naxnu annaga ayaa u nicmo leh oo ugu fiican wax wax gogla oo waxa weeyaan firaashku waa kan ilmaha yar lago dhigayo ma garanaysaa adna ilmihii yaraa saa isgu isugu leglegdaya mahdina waa la ydhahdaa marka dhulkii baa saasoo kale inoo ahoo waa taa dee waa firaash mid baa ku soconaya mid baa ku ordaya mid baa beeranaya mid baa dhisanaya midba sibuu u isticmaalaya wax ina diidan maaho wax buubaa lahoo laylaya maahe waa dhul iska hayin ah oo firaash oo kale inooga dhiga weeyaan wa farashna alarda dhulkii waa gogolley farashnaaha waa gogolley fa nicma fiicana ammaan baa waa ammaanaya almaahiduuna waxaa goglo oo dhan naxnu annagaa ugu fiican annagaa waa ammaanlay weeyaan sidaa wuxuu gogollay de waxu gogli kara makhluuqu ma gogli karayo qaala allahu tacaala wa khalaqnaa waa abuurnay zawjayna laba nooc ayaanu min kulli shayin shay walba xaggiisa laba nooc baan ka abuurnay wa khalaqnaa waa abuurnay zawjayna ay laba sinfi ayaanu min kulli shayin shay walba xaggiisa ka dhignay oo ka abuurnay lacallakum si aad tadakaruuna u waana qaadataan waxaa laga yaabaa inaad arrintaa ku waana qaadataan markaa zawjku waa lamaane cil iyo dhul janno iyo naar kuleyl iyo qabow macaan iyo qadhaadh nin iyo naag wahaakadaa halkaa un ka wadee wax walba un laba ka soo qaad arrimo kalena waa lagu fasira teenaas horeynu iska qaadanaynaa wa khalaqnaa waa abuurnay zawjayna laba nooc min kulli shayin shay walba xaggiisa laba nooc baanu ka abuurnay lacallakum tadakaruun sidaa haddii ay tahay markaa fafiru alfaau litafriici weeyaan macnaha haddii aad garateen awooddaa ilaahay iyo dhulka iyo cirka inuu isagu leeyahay shay walba u abuuray tawxiidka tawxiidkaa haddaad sidaa u fahamteen oo aada garateen ilaahay inuu maarata keligii loo irkanayo yahay oo alnaaficu daari u yahay almucطi almaanic u yahay haddaad sidaa u garateen firuu markaa carara waxaa u carartaan ilallahi xagga alle u carara oo waxaa ka carartaan ciqaabtiisa oo waxaa u carartaan ma garanaysaa jannadiisa u carara sawaabkiisa u carara ciqaabta ka carara oo macaasida ka carara oo waxaa ka u carartaan xagga daacada u carara oo carara oo waxaa ilaahay magan gala oo ilaahay maaragtay maanta qaabila oo daacadiisa qaabila oo xagga alla u carara weeyaan cadaabta ka cararaya ciqaabka haddaydan rumaynin fafiruu ila allah fafiruu carara oo ilallahi xagga alla u carara innii anigu lakum idinka nadiirun baan idiin ahay mid digaaya mubiinun oo digniintiisu ay caddahay minhu xaggiisa ayaan ka digayaa oo ciqaabkiisa iyo waciidkiisa ayaan idinka digayaa ee carara oo camal la carara oo camal fala walaa tajcaluu ha yeelina maca allaahi alla la jirkiisa ilaahan macbuud aakhara oo kale ilaaha cid kale ha la caabudina walaa tajcaluu ha yeelina maca allaahi alle ilaahan ilaaha yeelina ilaaho aakhara kale innii anigu lakum nadiirun baan idiin ahay mubiinun minhu xaggiisa oo shirkiga ayaan idinka digaya marka midna waa amar fafiru oo waa acmaashii baa laleeyahay samaya midna waa nahyi oo nahyi wuxuu kusii dhacayaa xagga maaragtay shirkiga ayaa aada loo sii nahyey shirkiga waxay culammadu yidhaahdeen halkaa waxaa laga qaadanayaa wax camal la yidhaahdaa inaanu waxbaba ku tarayn haddii shirki kugu jiro weliba shirkiga dee kii weynaawya walaa tajcalu maca allahi ilaahan aakhara maxaa laga faa'iidey waxaa laga faa'iidey laa yanfacu maca shirki camalun markaa mid baaba iska camal falayo alla salaad badana alla soom badana alla akhris badana shirki baase ku jira shirki buu ku dheehan yahay ilaahay baanu cibaadada u gaar yeeline alle iyo cid kalu wada baryayaa kaasi waxa weeyaan hal bacaad lagu lisay weya maxiis kakac iyo kawreliyo waxba kama jiraan waayo maxaa ahayd faman yarju man kaana yuriidu ilaa aan soo qabto suuradda maaragtay suuratlkahf iyo aayadda u dambaysa maxay ahayd faman kaana yarju liqaaa rabbihi sama ahayn falyacmal camala صaalixan aye walaa yushrik bicibaadati axada fafiruu ila اllahi alle xaggiisa u cararoo camal samaysta oo camalka iyo maaratay xaggiisa ula carara laakiin shirki ha ka badnaado arrintaas walaa tajcaluu ha yeelina maca allahi alle maciisa ilaahan ilaaha yeelina ilaahoo akhara kale inii anigu lakum minhu nadiiru mubiin nadaaradiisu mid ay caddahayo waan idiin digayaa kadalika alamru arrintu kadalika arrintu waa sidaas oo kale waa sidaasoo waxa weeyaan sida ay ummaddani kuu beenaysay waxa weeyaan waa sida ay ummadihii hore loo beeniy ay ambiyadooda u beeniyeen oo kale macnaha alamru arrintu kadalika waa sidaas oo kale sida adiga laguu beeniyey oo ay maalinka maanta ayaa arrintu ay tahayoo maa ata aladiina kuwii uma iman min qablihim kuwan ka horreeyeyba min rasuulin ay rasuulun rasuul uma iman ummaddan adiga lagu diray nebi maxamed oo ummadihii kasii horreeyey rasuul loo diray oo u yimi ma jiro ilaa haddii uu yimina qaalu waxay ku yidhaahdeen saaxirun waa sixiroo leh oo majnuun ama waawaalay alamru kadalika maxay noqonaysaa sidaa hadda adiga lagu beeniyey baa ummadihiin horena loo beeniyey oo culimadu waxay leeyihiin kan waa khabarkii hore kadalikadaas maa ata aladiina min qablihim min rasuul illa qaaluu saaxibna majnuuna waa mubtadihi marka takdiibu lumami lirusulihim kadalik rusushii hore inay ummadahooda beeniyeen waa saas oo kale sidan adigaba laguu beeniyey oo kale weya oo maa aata aladiina kuwii uma imanin min qablihim iyaga kuwan ka horreeyey min rasuulin rasuul uma imanin ilaa qaaluu waxay ku yidhaahdeen rasuulkii saaxirun waa waalan yahay aw majnuunun waxaa leeyahay saaxirun waa saxiroole aw majnuunun atawaasaw bihi miyay isu dardaarmeen oo ma dardaaran baa isu qorqoreen oo kala gaadhay oo kuwii horaa dardaaran ka tegay oo kuwa dambe uga tegey ilaa isuma imane bal taas nafyigu waa istifaamku waa linafyi weeyaan maye isuma dardaarmin bal iska daaye hum iyagu qowmun qolo weeyaan daaquuna oo xadgudbay oo waxaa yacni arrintan ka dhexaysiiyey hadalkaa ay wadaageen duqyaankaa ka dhexaysiiyey ee xadgudubka taasaa ayay xisiga yihiin oo qaraabo ka yihiin dabadeedna caqligii markii iyo sifadoodii isku mid noqotay baa qowlkooduna isku mid noqday weeyaan atawaasaw bihim miyay isu dardaarmeen maya isuma dardaarminen bal hum iyagu qowman qolo weeyaan qoladoo daaquuna xadgudubtay ee fatawalla canhum iskaga jeeso oo iska daa famaa anta adigu ma yihid mid bimaluumin mid la eedeeyo mayhide kuma eedaysnin haddaad iminka aad iskaga jeysatoe iskaga jeeso oo macnaha wuxoon dheg hawdhigin waxaanay leeyihiin laakiin wadakir waani waanada iyada ha ka tegin oo tadkiirka daa'im wadakir waxaad daa'imtaa xasuusinta aad u xasuusinayso ee waaninayso taa iyadaa daa'im maxaa yeelay fa ina dikra dikraada waanada waanadu tanfacu waxa ay wax taraysaa almu'miniina oo markaad waaniso mu'miniintii baa ka soo dhex baxaysa oo gaaladiinbaa meesha ku hadhaysa kuwii ilaahay xaggiisa wuxuu uga qoray inay rumeeyaan baa dee rumaynaya oo waanadu ay wax soo taraysaa ama fa ina dikra waanada ayaa tanfacu lmu'miniina kuwan hadda mu'miniintaabayba wax taraysaa iyadu maya labadoodaba haddii xataa dadka wax loo sheego oo gaalada xataa wax loo sheego kuwo ilaahay iimaan u qoray baa ka soo baxaya oo ay waanadaasi soo saaraysaa oo diintii qaadanaya weeyaan wadakir waani fa ina dikraa waanadu tanfacu lmu'miniina mu'miniinta ayay anfacaysaa weeyaan wadakir bilqur'aani man yakhaafu waciidi waa taas oo kale qaala allahu tacaala wamaa khalaqtu ljinna jinka umaan abuurin iyo walinsa insiga ee labadaa midna umaan abuuran ilaa liyacbuduuni inay caabudaan mooyaane ay lilcibaadati cibaado sharci a inaan amro oo ay markaa ay caabudaan ayaan jin iyo insi u abuurtay malaa'igtii iyada waa la iska daayo iyada waxaan cibaado ahaynba makama shaqaysaba laakiin iyagii jinkii iyo insigii baa gaal iyo muslimba ku jiraan markaasaa la yidhi haddaba labadoodanna waxaa loo abuuray xagga sharciga marka la eego ilaahay inuu amro cibaadada amro oo ay ilaahay caabudaan baa loo abuuray wamaa khalaqtu ljinna jinka umaan abuuran iyo welisaa insiga ilaa liyacbuduuna inay caabudaan mooyaane laanku waa litacliili weeyaan cibaado sharciga inaan amro oo markaa dee kii diidayaana uu diido kii kalena uu caabudo ayaan maaragtay ee kolley iraadadii kawniga ayd maaha maa uriidu ka dooni maayo minhum iyaga min risqin risqi ka dooni maayo addoommadan anigaa abuurtay jin iyo insi anigaa abuuray oo anaa leh waa addoommadaydi cabiid wey waayo maxay igu fadhiyaan marka maa uriidu haddaba kama doonayo minhum iyaga min risqin arsaaq kama doonayo inay wax ii soo shaqeeyaan oo arsaaq ii keenaan oo beera ii soo falaan oo aniga ii soo xoojiyaan taa kama rabo wamaa uriidu dooni maayo an yudcimuuni inay quudiyaanna dooni maayo xataa haddii aan wax haysto inay waxayga iisoo hagaajiyaan oo dabaaq iyo kuwa wax kariya iyo wax noqdaan oo cunto ii kariyaan taana kama rabo maxaa yeelay labadaa ilaahay midna uma baahnaba ina allaha alle huwa rasaaqu weeyaan isagaabaa rasaaqid badan oo wax arsaaqa dulquwati midkii awood badan weeyaan almatiinu kii adag weeyaan manaa insigii markaad sii eegto imka ruuxulmacaani wuxuu leeyahay kitaabka la yidhaahdaa markab matalan baa dadku makhluuqan waa addoommo ilahay ilahay baa abuurta insi jinni ilahay baa abuurta waa addoommo y addoommadan markaa addoommada ilaahay ah ee mulugta boqoradan adduunka hadday addoommo leeyihiin saddex midun bay ka rabaan o waxay ka rabaan inay iska ag joog joogaan oo weyneeyaan oo majlis iyo haybad iyo ma garanaysaa khidmadiisa ay dee ka shaqeeyaan in qaar soo xoojiyaan oo lacag iyo adduun iyo beero soo falaan oo xoolaha soo shaqeeya oo soo qabtaan qaarna inayba cuntada soo hagaajiyaan oo wixii lasoo diyaariyay soo hagaajiyaan oo soo kariyaan oo dabaaq iyo wax noqdaan saddexdaasay u qaybsamaan addoommada adduunkan jooga ee bini aadamka ahi waa yahay haddaba ilaahay tabaaraka wa tacaala intaa iyaga midna kama rabo kama rabo inay arsaaq usoo xoojiyaan inay cunto siiyaanna kama rabo muxuu ka rabaa marka inay weyneeyaan oo ixtiraamaan oo caabudaan buu ka rabaa taasaa soo hadhay inay weyneeyaan oo ixtiraamaan oo ay tacdiimiyaan oo ay daacadiisa ka shaqeeyaan oo ku mashquulaan taas ayuu ka rabaa wamaa khalaqtu ljinna jinka kama rabo iyo walinsa insiga ilaa liyacbuduuna inay caabudaan mooyaane wax kale kama rabo maa uriidu minhum kama rabo min risqin risqi kama rabo inay iisoo xoojiyaan oo iisoo shaqeeyaan ma kama raboba wamaa uriidu kama doonaayo an yudcimuuni wax la soo shaqeeya oo la keenay meeshana in laysku soo hagagaajiyo maaba doonayo ilaahay midkii samada weeyaano aan cunto iyo midnaba u baahnayn in allaha alle huwa rasaaqu kii maxaan ku dhahdaa arsaaqad badan weeyaan oo dadka uu arsaaqayo ilaa de waad garanaysaa inaa lilahi wa ila raji yacni quraanjo xayawaan yar oo sidaa meel u muluqlaynaya hadduu jiro ka ugu yar waxbuu cunaa xayawaanka ugu yara dhibiqsana meel ordaya waxbuu cunaa ama mid kaluu cunaa ama wuxunbuu cunaa marka marsuuqaadka ilaahay u arsaaqo ilaahay unba u tirsanta arsaaqda xataa u adiga ku siinayo qura kaale arag marka waa rasaaq ilaahay tabaaraka wa tacaala soomaalidu xagga waa ku fiican tahay oo ninka markay cabdurasaaq way yidhahdeen cabdurasaaq masaarida iyo waa waxay dhahdeen cabduraaziq cabduraaziq waa nimankii carabta innagaa ka badinay cabduraasiq maaha waa cabdurasaaq taasaa sii wanaagsan sooma allihii arsaaq badana ahaa ee aada iyo aada iyo aad waxa uu arsaaqaya iyo wuxuu bixinayaaba ay aada u badnaayeen ee weeyaan ilaahay dulquwati kii awood badan weeyaan ilaahay almatiinu kii adag weeyaan wa ina liladiina kuwii waxaa u sugnaaday dalamuu gaaloobay danuuban wadaan ayaa u sugnaatay wadaan daba dheer ayaa u sugnaatay wadaantaasoo midla danuubi asxaabihim asxaabtoodii hore ay isku camalka ahaayeen ee wadaantii loo diray mid la mid a ayaa loo daraya xagga cadaabka looga daraya ee falaa yastacjiluuna yaana degdegsan danuub waa wadaanta wadaan ama buuxda ama in yar u dhiman tahay bay idhahdeen oo danuub lama yidhaahdo bay idhahdeen wadaantu haddaan biyo badani haddaan biyo ku jirin laa tusama danuuban ida kaana idaa kaanat faariqa marka waana maaha dee wadaanteennani waa wadaanta weyn ee baa maaragtay ay soo bixiyaan awrta iyo ceelka ka soo jiidaan dawliska weyn ee dabada dheer ee tiyuubka dheer ee beeraha iyo waa lagu waraabin jiray ma garanaysaan wadaanteenna wax yar oo ninku saa ula lugeeyeen marka nasiibkii ay cadaabka ka helayeen baa danuub lagu sheegay wadaan ilaahay wadaan buu u darayaa subxaana wa tacaala laakiin wadaantu wadaan caadiya maaha waa wadaan cadaabahoo nasiibkii ay cadaabka ku yeesheen oo buuxa oo wadaan daba dheera ayaa ilaahay kusii daynaya weeyaan wa ina liladiina kuwii waxaa u sugnaaday dalamuu gaaloobay danuuban wadaan daba dheer wadaantaasoo midla danuubi asxaabihim waa min addanab oo dabada laga keenay dabadii way daba dheer tahay oo way weyn tahay macnaa aad bay u daba dheertay weyn asxaabtii hore ee hadda qoomo maaragtay luud iyo nuux iyo kuwii qoomu fircawn iyo wixii loo daray wax la mida ayaa kuwana loo dari doonaa ee falaa yastacjiluuna tahdiid baa ku jira iyo wixii fawaylun liladiina kuwii fawaylun halaagayaa liladiina kuwii usugnaaday kafaruu gaaloobay min yowmihim maalintoodii ayay ka leeyihiin maalintoodii ayaa halaagaas usugnaaday xaggiisa uga sugnaaday alladii maalintoo yuucaduuna loogu ballan qaaday yacni weylun waa kelimatu tahdiid waa cadaab weeyaan halaag waa cadaab waa damaar ayaa u sugnaaday liladiina kuwii kafaruu kafarada iyo gaalada kuwaasaa u sugnaaday min yowmihi maalintii xaggooda ayuu uga sugnaaday oo maalinta ay cadaabkaa helayaan waxaa weeye alladii yoomkii weeyaan yuucaduuna loogu ballan qaaday wallahu subxaana wa tacala aclam lafdiga unbaan iska marinaynaa carabka leanno waqtigii baa dhammaaday marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan jabinay iyo waxaan qaladnayna dembigeeda aan naga dhaafo sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina moxamed